qaybkan laga ibi ceel waaraada raddahu bilcayb waxaan u doonay inuu iska celiyo ninkii mushtarka inuu ceebtaa ku celiyu doono waxaa soo dhacay ninkii shafiice ninka hore ay wada lahaayeen oo qalabqalablaho doonaya inuu shubxaysto waaraada shafiicu akdahu wayardaa bilcayb ninkii hore ninka ay shuraakada ahaayeen baa yidhi waar iska keen anigaa shaygan qaadanayo ceebtanna ka raalli ah wixii lagaa siiyeyna aniga ayaa ku siinayaa iska keen buu yidhi faladharu ijaabatu shafiic adhar waxa weeye ninkaa shufcaysanaya in la ajiibayo si aanu u burin xaqa uu shufcada u leeyahay weliba waxay leeyihiin ninkan wax shufcaysanaya xaqiisu wuu ka horreeyey ninkan mushtarka ah ee iibsaday xaqiisa maxaa yeelay ninkan wax shufcaysanaya xaqiisu wuxuu ku sugmay iibka ninkan mushtarkaana xaqiisan imika celintani wuxuu ku sugnaaday iطilaacan uu ceebta daalacday u ogaaday ka isaga ka waxay leeyihiin ka horreeye adhar baynu nidhaane aaniga muqaabilulazharka qowlkaa ka hor jeedaa wuxuu leeyahay mee mushtarka ayaa la ajiibayaa maxaa yeelay shafiicu dee wuxuu qaadanayay marka caqdigu sugnaaduu radin ka nabad galo tiina may dhicin ayuu leeyahay isagu walow ishtaraa hadday iibsadaan ihnaani laba daaran bay iibsadeen ow ama bacdahaa barhkeed bay iibsadeen falaa shufcata shufcaysi liaxadihimaa midkood calal akhari uguma sugnaanin waxa uu sheekhu leeyahay laba nin ayaa waxay wada iibsadeen daar bay dhammaanteed wada iibsadeen ow bacdahaa ama barhkeed ayay wada iibsadeen falaa shubcata liaxadihima cala alaakhar midkood midka kale kama shufcaysan karo maxaa yeelay maxaynu soo nidhi mutaakhiran can milki shafiic maa mulika bimucaawadatin wixii la shufcaysanayay waxaan inamaa tasbutu fiima mulika bimucaawadatin milkan laaziman mutaakhiran can milki shafiic baynu nidhi markaa ninkanuu ka shufcaysanayo dee waktigii milkigani uu xasilay way u sinaayeen oo isku mar unbu waxaani soo wada galay markaa ma wada shufcaysan karaane ninkan laga shufcaysanaya waa inuu ka shufcaysanayo ka milki dambeeyey falaa shubcata liaxadihima cala alaakhar walow kaana hadduu ahda lilmushtari ninka iibsaday shirkun qayb buu fil ardi ku leeyahay fal asaxu asax waxaa weeye ana shariika ninkan shariiga ahi laa yaakudu ma qaadanayo kulalmabiici shaygii laybiyey dhammaantii ma qaadanayo bal xusatow qaybkiisa ayuunbuu qaadan waxa uu leeyahay sheekhu ninkan iibsaday ayaa wuxuu ku leeyahay dhulkan qayb masalan dhul ama ka soo qaad daar dhulba ka soo qaad ayaa wuxuu u dhaxeeyaa saddex si siman bay u leeyihiin dhulka saddex meelood marka loo qaybiyo midba thuluth buu leeyahay saddex meelood oo meel buu midkiiba leeyahay saddexdoodii baa mid ka midii uu iibiyey thuluthkiisi iyo qaybkiisii oo wuxuu ka iibiyey labadii kale mid ka mid a ayuu ka iibiyey ka labaad haddaba ka saddexaad ee isaga aan waxba laga iibinin ogobay mid waa kan intiisii iibiyey kii ka labaadna waa kan ka iibsaday ka saddexaad ka saddexaadee isagu wax shufcaysanaya hadduu doono inuu shufcaysto mabiicdii oo dhan ma wada qaadanayo kama wada shufcaysanaya ninkan laga iibiyey thuluskii ninkaasi lahaay oo dhan bal xisatow qaybkiisa yacni nasiibkiisa ayuunbuu ka shufcaysanayaa ilan labada nin way u siban yihiin mar hadday labadii nin u siban yihiin oy shuraako la wada ahaayeen hadday qaybsadaan ka nasiibkiisa maxaa kusoo hagaagay midkiiba sudus baa kusoo hagaagaya lix meeloodoo meel baa kusoo hagaagaysa markuu shufcaysanayo thuluskii ninkaasi uu wada iibiyey ka wada shufcaysan maaye wuxuu ka shufcaysanayaa keliyahun suduskiisa ayuuu ka shufcaysanaya wuxuu hi haddii mushtarku uu qayb ku leeyahay dhulka oo masalan dhul baa saddex u dhaxeeyey mid waliba thuluth buu lahaa mid baa nasiibkiisii ku ishraakada mid kamida ka iibiya fal asaxu anna shariika shariiggaa saddexaadee isagoo aan waxna iibin waxna iibsanin laa yaakudu kula mabiici mabiicda dhammaanteed oo suludka ninkaas iibiya ma wada qaadanayo shufco ku wada qaadan maayo bal yaakudu xusatahu nasiibkiisa ayuunbuu qaadan oo ah sudus maxaa yeelay shurkada way way u siman yihiin asax baynu nidhi muqaabilulasaxa waxa uu leeyahay maye uludkaba ninkaas ayuunbaa wax shufcaysanaya ninka iibsaday mushtarkii waxba kuma leh maxaa shufcada mushtar baa lagu mutaa mar haddii shufcada mushtar lagu mutay isagu kii lagu mutay weyna isagu nafdiisa kusii mudan maayo buu leeyahy walaa yushtaradu lama shardiyo fi tamaluki mulkiga bishufcati lagu mulkiyayo xukmu xaakimin looma shardiyo walaa ixdaaru tamani lacagta soo xaaldiriteedana lama shardiyo walaa xuduuru lmushtari mushtarka soo xaaldiradiisana lama shardiyo waxau sheekhu leeyahay kayfiyadii buu halkan inoo horgelayaa shufcada loogu qaadanayey wuxuhi markaa lama shardiyo milkinta shufcada lagu milkinayo xukmu xaakimin looma shardiyo inuu xaakim xukumo oo yidhaahdo ninkaas inuu shufcaystay baan u xukumay ama inuu shufcaystaan u xukumay waxba uma baahnaa maxaa yeele nas bay ku sugnaatay walaa ixdaaru taman lacagtii uu ninkani siistayna inaad soo xaadirisaa waajib ma iibkii bay la midto waa tamalluk biciwad waa milkiin ciwad lagu mulkinayo waxaa kaloo la shardiya ninka mushtari inuu meesha xaadirayo inuu raalli yahay toona lama shardiyo sidii ood ceeb shayga ku celinayso oo kale inuu goobta joogo iyo inuu raalli yahay midnaba lama shardiyo wa yushtaradu waxaa la shardiyaa lafdun min ashafiici ninka shufcaysanaya xaggiisa lafdi ayaa laga shardiyaa katamallagtu ba weeye ow ama akhadtu bishufcati shufca ayaan ku qaatayba weeye ويشhتaرd مaعa ذaلiكa waxa la شhardiyaa kaa maعiisa إma تسليiم العوض bedelkii oo u dhiibo ilى المشhtaري ninkii ibsay u dhiibo فaإidا تسلمhu markuu qaato أو ama ألزمhu uu ku waaجibiyo alقاaضي qاadigu التaسلمa qaadasho malka شhafيicu ninka شhafيici waa mulkiyayaa الشhقص qaybka وإma radya الشhafيiع وإma rضa الشhafيiع mشhtar وإma rضa المشhtarي ama mشhtarkii oo ka raali noqda bkwn الciwaضi inuu ciwadki iyo bedelkii fii dimatihi ninka dumadiisa ado وإma qضاء الqاadي ama qaadiga oo low isaga bishufcati uxukuma idaa xadara majlisahu markuu xaadiro majliskiisa oo asbata xaqahu xaqiisa uu sugo fayemliku bihi waa ku mulkinaya sida sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay waxaa la shardiyaa lafdi inuu shafiica ka yimaado ninkan wax shufcaysanaya waa inuu dhawaaq ka soo baxaa oo yidhaahdaa tamallagtu shiksigii caynkaas ahay ninkaa laga iibiyey anu ninkaa wada lahayn waan milkiyey ama akhadtu bishufcati shufcaan ku qaatay waa in la yidhaahdaa waa in ereyadaasi siiqadaasi ay meesha timaadaa mar haanu lafdigaa yidhaahdana yacni goorma ayaa milkigii u xasilayaa markaa markuu sidaa yidhahda milkigii goorma u xasilayaa wuxuu qaybkii mulkinaya u xasilayaa tan kale markay u dumanto wa yushtaradu maca dalik marka uu lafdigaa yidhaahdo ku dhawaaqo waxaa kaloo la shardiyaa ima tasliimu alciwad ila almushtari inuu mushtar ninkii iibsaday oo wixii ciwadkaa bedelka ahaayuu shaksigan siistay inuu udhiibo u yidhahdo tamallagtu ama akhadtu bishufcati dabeetana u dhiibo faidaa tasallamahu marka uu qaato ninkii mushtarka ahaa ninkii shufcaysanayay ciwadkii markuu ka qaato aw alzamahu lqaadi atasalluma ama marka uu diido yidhah ma qaadanayo qaadigu yidhaahdo waar qaado idugu halkaa iska dhig bul waar qaado sharci weeyaane oo qaadigii ayaa ku laazimiyey tasallumkii qaadashadii malaka shafiicu ashiksa ninkii shafiica wax shubaysanaya shiksigii waa milkinaya qaybkii maxaa yeelay dee ninkii mushtarkaa xaqiisii ayuu gaadhay marka uu qaatay ee gacanta loo geliyey markan kale qaadiga uu ku laasimiyeyna isaga gabod faloo qaadan waayey marka wuu milkinayaa taasi waa mid wa imaa rida lmushtari iyo mushtarkii oo ka raali ama waa mushtarkii ninkii iibsaday oo ka raali noqda bikowni lciwadi fii dimmatihi masalan lacagtii muu dhiibin tamallagtu wuu yidhi lacagtiina muu dhiibine ninkii iibsaday baa wuxuu ka raali noqday in ninkan shafiica uu lacagta ku yeesho waa soo hebelow adiga maaha waan ku garanaya adaan lacagta kugu leeyahay oo isagii baa ka raali noqday inuu ciwadkan iyo bedelkan uu shaksiga siistay ee uu celinayo ninkan shafiici inuu dimadiisa noqdo wa imaa qadaa lqaadi lahu bishufca ama yacni qaadigii ayaa u xukumay shufcadii ayuu u xukumay oo wuxuu tegey masalan majliskiisii buu tegey idaa xadara majliso masjidkii qaadiga markuu tago wa asbata xaqahu xaqiisana uu sugo ee macnaha uu caddeeyo inay ninkaa shaygaa wada lahaayeen fa yamliku bihi qadaha wuu ku mulkinaya fil asaxi haddaan qabanno mar hadduu qaadigii u bandhigay oo uu caddeeyey inuu shufcadaa xaqu leeyahay oo qaadigina xukumay wuu mulkinayaa markaa qadaaga qaadiga ayuu ku mulkinayaa fil asaxi haddaynu qabanno walaa yatamallaku ma milkinayo shiksan qayb lam yarahu shafiicu aanu arag ninkii shufcaysanaya cala madhabi haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu ma milkinayo shiksi iyo qayb aanu ninkan shufcaysanaya arag calalmadhabi haddaan qabanno oo masalan nin baa yidhi war guri wanaagsan baan inoo hayaa hebelow keen lacagta ama jago wanaagsan baan inoo keen aan inoo soo iibiye labadeenni waa soo iibiye isagoo ninkii meeshiiba arag buu kii qaybkiisii sii iibiyey de markaa ma milkinayo oo shufcadaa kuma milkinayo maxaa yeele mabuu arag badee walaa yatamallaku shiksan lam yarahu shafiicu cala almadhabi maxaa yeelay dee shaygii qaybka ahaa iibikiisii inuu mamnuuc ahaa ayay ku dhisantay faslun fii ma yuukhadu bihi shiksu wa fi likhtilaafi fii qadri haman fasalkan waxaa loo guntay bal shiksigan markuu ninkii shariiga ahaa qeybkii shiksigiisii markuu sii iibiyo ninkan wax shufcaysanaya muxuu ku qaadanayaa shayga iyo bal ayadoo qadarkay lacagta laysku qabto in ishtaraa hadduu iibsado ida ishtaraa in in ishtaraa hadduu iibsado bimihliyin buu ku iibsaday akhadahu shafiicu ninkii wax shufcaysanayey bimilihi buu ku qaadan ow bimutaqawamin mutaqawam ayuu ku iibsaday fa biqiimatihi qiimihiisa ayuu ku qaadan yowma albayci maalintii iibka u qiimahay wa qiila waxaa la yowma istiqraarihi maalintuu sugnaaday biinqiaaci alkhiyaar khiyaarka goydiisii maalintuu ku sugnaaday qiimihii uu lahaa ayuu ku qaadanaya iibsado bimiliyin mili ayuu ku iibsaday macnaa waynu soo marro waa wixii la miiso ama la miisaamo koobiddan waxa weeye un macnaha galaasku dhinac walba ka mara un maahae waa waxaasun ama la miisaamo ama la miisaamo un baa loo jeedaa wixii ama la miiso ama la miisaamo wax la miiso ama la miisaamo ayuu ku iibsaday masalan raashin qayb waxay wada lahaayeen aqal bay wada lahaayeenoo qaybtiisii ayuu toban gadmadooda beriisa siistay akhadahu shafiicu bimilihi ninka shufcaysanayaana toban gadbadoodu ninkii ha u keeno dabeedna shaksigii ha qaato leannu kaas iya xaqiisii u dhow haddii aanu fududaanna qiime ayuunbaa loo keenaya oo bimutaqawamin ama wax la qiimeeyo oo aan isagu wax la miisiye wax la miisaamo toona ahayn sida maryo oo kale ayuu siisay fabiqiimatihi qiimaha mutaqawimka maha qiimihii shayga qiimaha mutaqawimka qiimihiisa ayuunbuu ku qaadanayaa maryuu siistay maryaha qiimahoodii ayuunbuu ku qaadanaya waxba maryihii keeni maayo maxaa yidhi misligii ayaan suurtagalahayn yowma albayci qiimahaana waxaa la fiirin yowma albayc maalintii iibka maalintii la iibiyey mutaqawimkaasi qiimuhu lahaa ayuunbaa la fiirinayaa yowmkana wakti unbaa hadda looga jeedaa macnaha waa waktigii ciwadkaasi uu sugnaaday shubcadana la mutay qiil baa wuxuu leeyahay maya yowma istiqraarihi maalintii iibku sugmay biinqiaaci alkhiyaar ee hadduu khiyaar jiray khiyaarkii uu dhammaaday qiimihiisii ayuu ku qaadanaya ow ama bimu'ajalin shay mu'ajala ayuu ku iibsaday faladharu adhar waxa weeye annahu mukhayarun waxa la doorgelin bayna an yucajila inuu dedejiyo oo waya'khuda fi lxaali uuse waktigaaba qaato ow ama yasbira uu sabro ila almaxilli ilaa inta uu ka waktigiisu ka gaadhayo waya'khuda dabeedna uu markaa dambe qaato wuxuu sheekhu leeyahay ninku wuxuu ku iibsadayba mu'ajal oo lacagba muu bixinin markaase mu'ajal buu ku iibsaday muddo ayay qabsadeen haddaba adharku waxa weeye ninkan shafiica ah ee wax shufacaysanaya ogobay ninkii mustar lacagtiibaa muu bixinee dhowr bilood baa la qabsaday waxaa la door gelinayaa ninkaa shafiica ee wax shufacaysanaya inuu dedejiyo lacagta oo mushtar uu dedejiyo wayaakuda shaksigiina filxaalisa markaaba qaybkii u qaato intuu lacagtii isagu dedejiye labada bilood la qabsaday inuu isagu mushtarkii hadda u dhiibo dabeedna uu shaksigii hadda qaato ow yasbira ila almaxil ama inuu sabro inta waktigaasi uu ka xalaaloobay kasoo gelayo wayaakuda uu intaa dabadeed qaato lama odhan maayo dibdhigaa uu dibdhigaybaa xaqiisa ku dhacaya maxaa yaele cudurdaar ayuu leeyahay ashufcatu ka xalli alciqaal dabar la furay oo kale ayay odhan jireen xadiidka kuso aroortay walow biica haddii la iibiyo shiksun baa la iibiyey iyo wakayruhu kayrkii akhadahu bixusatihi qaybkiisa ayuu ku qaaday min alqiimati qiimaha uga qayba waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu isku daray shiksi qayb masalan wixii shufcadu ay ku bannaanayd qayb ka miduu lahaa iyo wakayrahu wax kale oo kayr oo aan shufca ku bannaanayn ayuu isku daray masalan qayb daar ay nin daar bay nin wada lahayeen oo qaybkii iyo wuxuu isku iibiyey iyo wax kaloo manquulahoo aanay ku bannaanayn shufco masalan bundad maryo ah ayuu raaciyey labadaasuu safqa qura ku wada iibiyey oo masalan aanay dee shuraako ku ahayn ninkan ninkii wax shufcaysanayay muxuu yeeli markaa akhadahu ninkaa wax shufcaysanaya hortu shaksigaa wuu qaadan maxaa yeelay sababtii loo qaadanayey ayaa la hayaa oo dee shuraakay ku yihiin waana shaygii shufcadu ku bannaanayd laakiin waxa kalama qaadanayo maxaanu ku qaadan bixisatihi qadarkeeda shaksigaa qadarkiisa min alqiimati qiimaha uu ku leeyahay waxaa la qiimaynuun qaybkaa guriga iyo bundadaa maryahan baa la isku daray oo la odhan war maxaa la si maxaa la siiyaa waxa la yidhi masalan ninkani boqol buu isku siiyey markaasaa la yidhi shaksigan qaybkan waxaa la siiyaa siddeetan bundadana waxaa la siiyaa labaatan markaa intuu siddeetan bixiyo un shaksigii qaybkii guriga un ha shufcaysto intaa kalena dee ninku waa iska haystay ila shufca kamay suurtagelayn wayuukadu waa la qaadi almamhuuru shaksigii meherka loo bixiyey bimehri milihaa baa lagu qaadan kada ciwadulkhulqina khulcina waa la mid wixii bal haddaba ayana lagu qaadanayay isagoo inoo sii wadaa wuxuu yidhi shaksigii qaybkii mamhuurka ahaayee naag meher loo siiyey masalan laba nin baa guri wada lahaa ninun baa gabadha guursadayoo dabeedna qaybkii guriga uu ku lahaaba gabadhii buu meher u siiyey kii kalaa doonay dabeed inuu shufcaysto oo iskula wada wareego muxuu ku qaadin bimehri miliha meheru masaalkeedu hala eego un eedooyinkeedi iyo hooyadeed iyo habaryaraheedi iyo dumarka la midka ah ee la dhaqanka ah ee isku da-da yihiin waxa lagu meheriyo ayuunbaa loo eegiyo ama shaksiga ha ka qayb ha ka lacag yaraato ama lamalaab ha uga badnaato siday doontaba ha noqotee isagu wuxuu ku qaadan un meheru masaal ama uu iskaga tegi hadday kaga badato ciwad lkhulc na waa la mid mehermasaalun baa lagu qaadan oo masalan gabadh baa wada lahaydeenoo gabadhii baa intay kii nina isqaban waayeen ayay dabeedna isku khulucday tihi war qaybkaa gurigan kulayna qaado dee warqadaydiinaysi dabeedna ninkii baa doonay inuu shufcaysto muxuu markaa samayn mehermasaalkeedunbuu siin gabadha mehermasaalkeedunbuu ninkii siin intiina u iska qaadan hayde budcigaasi dee waa mutaqawamo qiimihiisuna waa mehermasaalun walow ishtaraa hadduu iibsado bijuzaafin buu ku iibsaday waxoogay ama lacag ha aatee ama wax kale ha aatee aan qadarnayn watelifa waa dhintay imtanaca alakhdu qaadashadii waa mamnuucnood mamnuuc bay noqotay ee fain cayana shafiicu qadran hadduu cayino waqaala almushtari kii iibsaday inuu yihi lam yakun maaha in macluuma alqadri qadarkiisu mid uu la og yahay xalafa calaa nafyi lcilmi ogaanta nafyinteeda ayuu ku dhaaran ee waynidacaa hadduu sheegtay cilmahu ogaantiisa walam yucayin qadran qadarna aanu cayimin lam tusmac lama maqlayo dacwaahu sheegashiisa fil asaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu iibsaday bijuzaafin masalan laba nin baa waxay wada lahaayeen guri mid buu kasi iibiyey haddaba ninkan laga iibiyey wuxuu ku iibsayey juzaaf juzaafowna waa waxoogay lacagahoo aan qadarnayn ayuu ku iibsaday ama wuxuu ku iibsayey waxoogay kaloo alaaba oo aan qadarnayn bal ilaahay amarkiisa markii ninkii uu lacagtii iyo alaabtii qaatay aan qadarnayn ayuun baaba tuug iyo waxa shay iyo lacagtii dab iyo waxay kaga dhacdayba finish watelifa intaan qadarkiisiiba la ogaanin ayaa dabeetana saa ku socotay imtanaca alakhdu waxaa mamnuuc noqday in la shufcaysto markaa ka oodantay ninkii kale inuu shufcaysto maxaa yeelay dee waxaa shaygan lagu shufcaysanayey lacagtii la kala siistay wixii la kala siistay wixii la kala siistayna dee la garan waa marka waxaan la garanayn in la yidhaha yaan ku siinayaa waan shufcaysanayaa suurtagal maaha waana xiiladaha waxay yidhahdeen shufcada ninka doonaya inaan laga shufcaysanin lagaga daba iman shufcada lagu rido haddaba caysanaya baa hari waaye dabeedna fain cayana shafiicu qadran ninkan wax shufcaysanayay baa qadar cayimay lacagtii oo wuxuu ihi war boqol baad siisatay lacagtii anaa garanayo boqol bay ahayd oo boqolkii un baan ku siinaya gurigii anaa la wareegaya ninkii mushtar ahaana wuxuu yidhi lam yakun macluuma alqadri war may mid lama garanayn lacagtaasi intay ahayd anaa baan garanay adiga iska daayo xalafa calaa nafyi alcilm waxaa la odhan un ku dhaaro inaanad ogeyn qadarkeeda ku dhaarun baa la odhan xalaasalku waa inaanu ogeyn haddii uu ku dhaarto maxay noqonaysaa shufcadii waa dhacaysaa ninkii uu iskaga tegiyo haba shufcaysan maayo way xalaf calaa nafyi lcilmi waa kaa wain iddacaa cilmahu haddaba ninkii shafiicaba wuxuu sheegtay mushtari inuu og yahay lacagtii wuu og yahay oo isagaa soo tiriyo ana arkay halkuu ku tirinayay buu taagayn walam yucayin qadran qadarna ma cayimin isaga loo raaco ma odhan intaasay ahayd lam tusmaca dacwahu bilasaxi asax haddaan qabna dacwaddiisa lama dhegaysanayo maxaa yeelay dacwaddaasi dee mulzima ayaan ahay mid wax laaziminaysa aanay ahayn xaq dee muu sheegan markaa lafaad raaco ninkanaa og ayuunbuu yihi war adigu iska daa ogaantiisa waa kanu ma ogi buu leeyahay adigu wax ma sheegaysaa lafaad raaco watalifa baynu nidhi haddii lacagtu ay baaqi tahay oy markeeda hore juzaaf ahayd dee waa triyun baa laodhan iminka oo inta la tiriyanbu deedna intay bixin waidaa dahara marka uu muuqdo atamanu lacagtii mustaxaqan mid la mutay ayuu muuqday fain kaana mucayanan hadduu yahay mid la caddeeyey baalalbaycu iyo washufcatu waa buraysaa wailaa haddii kale ubdila waa la soo bedelayo wabaqiya waana hadhayaan ee wain dafaca shafiicu mustaxaqan hadduu dhiibo lam tabtul shufcatu ma burayso in jahila hadduu isagu ka jaahil yahay wakadaa in calima hadduu og yahayna waa lamid sida sheekhu haddii ay muuqatoy noqoto lacagtii uu ninkii shaksiga iibsaday masalan laba nin baa daar bay wada lahaynoo mid baa qaybkiisii sii iibiyey lacagtiibuu tirsaday ninkii qaybka iibinayey lacagtiibaa deedna waxay noqotay mustaxaqan cid kalaaba yeelatay oo markhaatay ku sugantay ama waa laysu rumeeyey lacag doolara bay ahayd oo dee nin lambarkiisii la ordaya ayaa yimi oo le aniga lahayo waa layga soo dhacay bal u adeegaya fain kaana mucayanan haddii ay lacagtaa shaksigeed u kelisay mucayan ahayd oo uu yidhi waxaan kuaga iibsaday lacagtan lacagta halkaa taal buu yidhi baطala albayc iibkii waa burayaa iibkii waa burayaa ale mucaawado maxdaa bay ahayd mar haddii muqaabilkeedii uu fasahaaday iyadina waa fasahaadaysaa washufcatu shufcadiina waa buraysaa oo ninkii halkaa soo taagnaana waxba ma shufcaysan karo maxaa yeele beycanay dee ka ratibmaysay oy daba socotay mar hadduu beyci socon waayey dee ninkii lahaa un baale labadooduna waxma kala shufcaysan karaynin wa ilaa haddii kaloo mucayan may ahayn mucayan may ahayne marka hore wuxuu ku iibsaday masalan kun dollar ka soo qaado dimadiisa dumadiisa ah kadib buu dabeedna gadaal ka bixiyey lacagtii lacagtii baa dabeedna la qabsaday mucayan mahe dimada ayay saarnay ubdila lacagtun baa loodhan soo bedel wabaqiyaa labadoodiina baaqi bay noqon bayci iyo shufcadiibana baaqi bay ahaanayaan maxaa yeelay dee wixii dimada ku sugnaa bixintiisii meeshii la doonayey may marin mar haddii wuxuuna dimada dumadda ay ku sugnaayeen meeshii la doonayeyna aanay marin dee cadam oo kale ayun baa laga soo qaadaya wain dafaca shaiicu mustaxaqan ninkan wax shufcaysanaye la ordaya lafdiisale waxbaan shufcaysanaya ayaa wuxuu bixiyey mustaxaqan lacag cid kala leedahay buu bixiyey lam tabdul shufcatu la odhan maayo marka lacagtii lagu dhigo shufcadaadi way burtay in jahila hadduu ka jaahil yahay lacagtan inay cid kala leedahay hadduu jaahil ka yahay oo masalan lacagtiisi iyo lacag kale isku qaldantay soo bedelun baa la odhan wakadaa shufcadii ma buraysa in calima hadduu og yahay lacagtan cid kale inay leedahay sida saxi haddaan qabano maxaa yeelay dee isagu kuma gabood falin bay leeyihiin doonidii iyo qaadashadii taaniga asaxa ka soo jeeda wuxuu leeya wuu burayaa shufcadii waa ka buraysaa maxaa yeelay waxaanu milkisanayn ayuu oo waxaanu lahayn buu ku qaatay wuxuu ka dhigan yahay isagoo shufcadii ka tegey isagoo awoodaya mar hadduu lacag kaleba la yimi isagoo og waxba ka socon maayeen buu leeyahay wa tasarufu lmushtari wallahu aclam wa tasarufu lmushtari ninkii iibsaday tasarufkiisa fi shiksi qaybkii uu ku tasarufay wadaalika misaalka baycin iyo waqfinba weeye iyo waijaaratin kirayne saxiixun saxiix weeye walishafiici ninkii shufcaysanayena waxa u sugnaaday naqdu maa shay inuu buriyo laa shufcata fiihi shufca aanay ku sugnayn kal waqfiba weeyaan waakhdu iyo inuu qaato wayatakhayaru wuu door qaadan fiimaa shayga fiihi shufcatun ay shufca ku sugantahayna ka baycinba weeyaane bayna an yaakuda inuu qaato bilbayci thaani ka labaad aw ama yanqudahu inuu buriyo wayaakuda bilawali ka hore uu ku qaato waxaynu soo haynay shufcadii shufcadaas oo ah yacni laba qof oo wax wada leh masalan oo hanti qaybsami karta ay ka dhaxayso oo maguurto ahi oo mid ka midii uu qaybkiisii sii iibiyo markaa waxa uu sheekhu leeyahay ninkii mushtarka ahaa ee ka iibsaday masalan labadii shariiga ee wada lahaa dhulka ama daarta wada lahaa kii mushtarka ahaa ee mid ahaan qaybkiisa ka iibsaday tasarufka uu ku tasarufo shaqsigii qaybkii uu ninka shariigaa ka iibsaday tasarufka isla markii laba ninoo guri wada leh ayaa mid ka midi qaybkiisii uu ninka sii iibiyey ninkaa mushtarka iibsaday ayaa sii iibiyey wuu waqfay wuu kireeyey tasarufaadka noocaasa ee ninka shaksiga iyo qaybkaa guriga iibsaday uu sameeyaa saxiixun weeyaan horto waa saxiix maxaa yeelay dee waxaan waa milkigiisii bacdamaaba lacagtiisii dhaafsaday oo ninkii maalig ahee lahaana uu ka iibsada uu gacantiisa saa ku soo galay tasarufkaa uu ku samaynayaa waa mid saxiixo waa milkiis walow laasimba yaanu ahaanin oo masalan dee ha laga shufcaysan karo ee mar hadduu milkigiisii yahay yaanu laasimba ahaanin tasarufkiisaasi waa saxiix horta haddaba waxa uu ninkaasi sameeyey ninkaa mushtarka ah ee qaybka sii iibsaday waxa uu sameeyey baa laba loo kala qaadayaa bilow ahaanba haddii ay iman lahayd waxaan shufco yeesheen iyo wax shufca yeelan lahaa baa loo kala qaadayaa masalan dee waqafka oo kale haddii laba nin ay meel wada leeyihiin oo midkood meeshiisii uu waqfo ama uu cid iska siiyo hib ahaan u siiyo ogabay shufco ma yeelin oo mucaawadaan jirin markaa ninkan mushtarakee iibsaday inuu wax noocaasahoo aan bilowga horeba shufco lahayn inuu sameeyey iyo wax shufco leh inuu sameeyey labadaasaa loo kala qaadaya markaa wuxuu sheekhu ina yihi walishafيici naqdu maa laa shufcata fiihi wixii aan shufco ku sugnayn ninkan shufcaysanaya ee shari labadii shariigee hore ka hadhay isagu wuxuu leeyahay naqdu maa laa shufcata fiihi waxaan shufca lahayn ee aan shufco lagu mudanayn haddii markooda horeba bilow ahaanba ay yimaadaan inuu buriyaa buu leeyahy kalwaqfi waaba se waqafkii oo kale ninkii mushtarka ahaa ee qeybka iibsaday baa waqfay waqafkana waa waxaan bilow ahaanba haddii la samayn lahaa aan shufco yeesheen wuxuu leeyahay inuu buriyo waakhduu dabeetana uu qaato shiksigii uu shufco ahaan ku qaato uu yidhaha waqafkaagii waxba kama jiraan uu qaato shufco ahaan ku qaato maxaa yeelay ninkan shafiice shufcaysanaya xaqiisa ayaa tasarufkan ka horreeyey mar hadduu ka horreeyo xaqani usii sugnaa tasarufka ninkanuu sameeyey kuma burayo oo maxay tahay haddaba halkan uu leeyahay naqdiga inuu buriyo naqdigan loogama jeedo waan buriyey iyo waan fasakhay inuu yidhaahdo dabeedna shufcaan ku qaatay waxba taasi iyadu shardi ma aha ee waxa loo jeedaa un inuu qaato inuu qaato yidhahdo shufcaan baan ku qaatay ayuun bay noqonaysaa wayatakhayaru maa fiihi shufca wixii ay shufco lahaa markooda horeba wixii la kala shufcaysan jiray hadduu tasarufka ninka mushtarka uu sameeyey uu yahay wax bilow ahaanba haddii la hela shufco yeelan lahaa waa maxay waa iibkii oo kale iibku shufcuu lahaa wuxuu u door qaaday bayna an yaakuda bilbayci thaani inuu bayca labaad ku qaato oo uu mushtarka labaad ka shufcaysto oo wuxuu mushtarka labaad siistay un intuu u celiyo inuu shufcaan kaga qaato ka labaad aw yanqudahu ama inuu buriyo bayca labaad iibka labaad ee ninkii mushtarkii hore uu sii iibiyey inuu buriyo wayaakuda bilawal iibkii hore uu ku qaato ku shufcaysto yacnii labadaas ayuu u door yeelanayaa waxa markaa dee tan loogu doorgelinayaana ee loo leeyahay xataa waxa u sugan intuu buriyo kan labaad intuu buriyo inuu kii hore ku qaato waxaa laga yaabaa in lacagta ka hore ay yarayd ama ay kaba helideedu kaba dhowaa walow ikhtalafa hadday iskhilaafaan almushtari iyo washafiicu baa iskhilaafay fii qadri thamani lacagta qadarkeedii bay isku khilaafeen sudiqa almushtari ninka iibsaday baa loo rumayn wakadaa low ankara shiraa iibka hadduu inkirana waa kula mid aw ama kowna daalibi kan doonayaa shariikan inuu yahay waxau sheekhu leeyahay haddii ay iskhilaafaan oo ay isqabtaan ninkii mushtarka ahaa ee qaybka iibsaday iyo ninkii shufcaysanayey ayaa waxay isku qabteen fii qadri thaman lacagta qadarkeedii lacagtii qaybkan lagu iibsaday ilaa waxaan idhi waxaa lagu shufcaystaa wixii ninkan laga siiyey ayuunbaa loo celiyaa dadna loo saasaa loo qaataa wixii bay isku qabteen oo masalan dee wuxuu leeyahay ninkii wax shufcaysanayay waar boqol bay ahayd waxaa laiga siiya qayb isna wuxuu leeyahay maye laba boqol bay ahayd halkaa idhig haddaad igaga heli weyday isna wuxuu leey war mee boqolun bay ahayd wixii lagaa siiyo boqolkiin baan ku hayaan waan shufcaysanaya haasay isku qabteen sudiqal mushtari ninka mushtarka ayaa loo rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa horena waataynu usoo sheegnay sudiqa markay meesha soo gashaa laba qayd baa ku xidhanoo mid weyn markhaati inaanu meeshaa jirin isla markaa waana biyamiinihi meeshii markhaati u kala furaa ma jiro ama markhaatiya waa jiraane way tacaarudeen oo laba bayino oo siman ayay keeneen dabeedna waa tasaaqada taa way isla dhaceen sida xaggaa dambe inoogu iman doonta ninka mushtarkaa ayuunbaa loo rumayn oo la odhan ku dhaara in labadaa boqol lagaa siiyey maxaa yeelay isaga ayaa wuxuu bixiyey ee uu la baashiray dee ninkan shufcaysanaya koog ila isagii ninkan wax kala iibsiyey aniga laba boqol buu ninkan iga siiyey dee kani lamuu joogin iyo goortay wax kala qaateen markaa isagunbaa loo rumayn hadduu diidana markaa ninka shafiica ayuunbaa dhaaranaya oo waxau ku dhaartay dabeedna ku qaadanaya waxa kaloo ayana mushtar loo rumayn buui wakadalika wakadaa yusadaqu lmushtari biyamiinihi ayaa loogu rumayn low ankara shiraa'a haddii uu inkiraba iibkaba ninkii oo aqalkii maqsinkii ka soo jeeda labadii maqsin ay wada lahaayeen ninka ninkii oo ka soo jeeda ayuu yihi waryaa gurigan soo lagaama iibinoo boqol lagaama sin maqsinkan hoo lacagtaadii aanaa shufcaysanayo mabaan iibsan buu yidhi gebigiisaba ama ha yidhaahdo waan dhaxray ama waa lay hibeeyey ama ha istaaga uun maan iibsanin taana waa sudiqa biyamiinihi isaga uunbaa dhaartiisa loogu rumaynayaa maxayl asalku dee waynan u iib jirin markaa waxaan ku dhaaranuun inaanan iibsan ayaa wallaahi un buulan amaa wuxuu inkiray ow kawna daalibi ow ankara kawna daalibi kan doonaya shaksigeele waxbaan shubcaysanaya shariikan maydinka waxbaba isugu kin jireen buuhi ninkii mabaad waxbaba lamaad lahayne halkaasay maraysa markhaatiye waxba toonad ma jiraan sudiqa biyamiinihi kaana dhaartiisa ayuunbaa loogu rumayn dhaartiisa ayaa loogu rumaynaya inaan arrimaataasi aanay jirin ayaa asal ah fa in ictarafa daba hadduu qirta ashariiku shariigii ayaa bilbayci qirtay fal asaxu asax waxa weeye hubuutu shufcati shufcadii inay sugmayso wayusallamu hamanu lacagtana waxaa loo dhiibi ila albaayici baayici baa loo dhiibi in lam yactarif haddaanu baayic qiran biqabdihi lacagta inuu gacanta ku dhigay wain ictarafa haddii uu qirtana fahal yutraku miyaa lagaga tegayaa fii yaddi shafيic am mise yaakudu waxaa qaadaya alqaadi oo wayaxfadhu ilaalinaya fiihi waxa ku sugan khilaafun baa ku sugan sabaqa uu soo horomaray fi liqraari iqraarka dhexdiisa nadiiruhu mid lamidi waxuu sheekhu leeyahay ma isku haysteen waar hooyoo lacagtaadii boqol bay ahayde gurigii waan shufcaysanayaa iyo meye mabaan iibsan allaba wuxuu meeshii keenay shariigii qadiimka ahaa ee ninkan ka iibiyey shaksiga fain ictarafa shariiku bilbayci inuu ka iibiyey ninkan mushtarka inkirsan buad maxaad beenta u sheegaysaa waataan kaa iibiyeen intaa kaa siiye maxaa beenta kuu kalifay sawdiga ninka weyna buu ma waxaad inkirsan tahay yacni shufcadana diidaysaayoo beentaa kugu kalifaysa sidaasuu yidhi isagiina waa diiday arrinkii fal asaxu hubuutu shufcati shufcadii inay sugnaan weeye hortu ninkan shaksiga doonaya shufcadii waa u sugnaanaysaa maxaa yeelay dee ninkan baa'ica ah ama ashariiku alqadiim dee iqraarkiisani xaqii mushtarkana waa sugaya xaqii shafiicana waa sugaya hadduu labadiiba sugayo xaqii shafiicu ninkan mushtarka inkaarkiisa kuma burayo asax bayna haanigu wuxuu leeyahay ma sugmayso shufcadaasi maxaa yala shafiicu dee mushtar buu ka qaadanaya mar haddaan shirii sugmin marka wixii ka farcmayana ma sugmaya taasi waa taasoo fal asaxu hubuuti shufcati weeye haddaba markay shufcadii sugnaatay ee ninkii la yidhi shiksigiina qaado wixii la siiyeyna bixi lacagtiisa baa la odhay ila ninkii waa kano anu wuxuu leeyahy meeshan ma iibsan anugu lacagtii yaa loo dhiibayaabaa meesha taalla wayusallamu thamanu ila albaa'ici lacagta waxaa loo dhiibi ninkii baayica ah ashariiku lqadiim ninkii hore ay shuraakada ninkan ahaayeen ee haddana baayica ahee ninkan inkirsan le waan ka iibiyey ayaa lacagtii loo dhiibayaa waa goorma marka loo dhiibaya in lam yactarif biqabdihi waa haddaanu qiranin inuu lacagtii ka qaatay haddaanu ninkan baayica ama ashariiku lqadiim ninkan lacagtuu shaksi qaybka ka siiyey haddaanu ka qaadanin isagaa loo dhiibiy oo la odhan so ninkan maadama ahinin ilaahayba waa kaaga soo dhaweey hoo lacagtaadii qaado waa tani waa in lam yactarif biqabdihi haddaanu qiranin inuu lacagta mushtar ka qaatay fain ictarafa baayicii baa haddaba yidhi lacagtii waan qaatay anugu anigu ninkan dee waxaa helay mooyaane lacagtii anu waan ka qaatay wuxuu iibkan u dafiraya anu garan maayo buuli hal yutraku thaman lacagtii haddaba ma waxa lagu dayn fii yaddi shafiic waxaa loodhan warba shafiico ninkii mala waaba yar dawakaye bal intuu soo miiraabayuu lacagta kaa soo doonanayo adigu gacanta ku hay miyaa la odhan am yaakuduhu lqaadi mise qaadigaa qaadi way axfadu ilaalinaya ila waa maal daayicahoo lunsan oon cid lahan kani iska bixiye kii kale ee shaksigan iibin wuxuu malihi kii kalena wuxuu le waxba ma iibin wuxuu waa maal daayica markaasoo lumay ma qaadigaa haynayo markaa agtiisa dhigaya fiihi khilaafun sabaqa fi liqraari nadiiru waxaa ku sugan buu leeyahay khilaaf iqraar aynu ku soo marnay mid lamid a oo waa halkuu ina lahaa waidaa kadaba almuqaru lahu almuqira nin baa wax loo qiro nin baa wuxu hi ninkaa hebel la yidhaahdaa wuxuu igu leeyahay boqol kun kii uu lahaa boqol kun buu le waalba shilin kuguma lihi waidaa kadaba almuqaru lahu almuqira turika almaalu fii yaddi fi lasaxi asax halkaa waxaan ku soo nidhi maalkii dee ninkaasun ba hayn muqaabil asaxuna wuxuu la maya yantazicuhu lxaakim xaakimka ka siibayoo haynaya marka sida asaxiina waxa weeye ay masalada isula mid yihiin inuu ninka shafiica ahi gacanta ku haynayo muqaabilkiisuna waa qaadiga ayaa haynayo oo looga tegaya walow istaxaqa shufcata hadday mutaan jamcun kooxi akhaduu calaa qadri alxisas xisooyinkooda qadarkeeda ayay u qaadan wa fii qowlin cala aru'uus madaxyaalka ayay u qaadan waxa aynu ka soo hadlaynay dhammaanteed waxay ahayd marka shufcadan nin quri u mutay haddaba shufcadan dad doorabaa leh halkanuu inooga hadlaya masalada wuxuu leeyahy sheekhu hadday mutaan shufcada jamc baa mutay oo masalan dhowr nin baa shaygan wada lahaa dabeedna nin ka mida iibiyey dee shufcadii intiisa oo dhanna way u sugmaysaa siday u kala qaadan haddaba akhaduu calaa qadri alxisas xisooyinkoodu sintay kala ahaayeen nisbaday isu taagnaayeen bay ku qaadanayaan masalan saddex nin ayaa waxay wada lahaayeen guri lix maqsina mid wuxuu lahaa saddex maqsin midna wuxuu lahaa maqsin midna wuxuu lahaa laba maqsin markaa mid wuxuu leeyahay nis midna wuxuu leeyahay hulus midna wuxuu leeyahay sudus waxa iibiyey saaxibu nis kii saddexda lahaabaa faasaxay shufcadii yaa yeeshay dee labadan soo hadhay waa qaluul jamci ithnaan jamcna waxa ugu yar laba labadan soo hadhay ayaa shufcadii yeeshay haddaba siday u shufcaysaa saddex maqsin baa dhex yaalla oo shufcay saddexdaa maqsin siday u kala qaaday calaa qadri alxisas oo waa maxay dee kii sudus lahaana hal maqsinuun ha qaato ee marka hore maqsin lahaa kii huluska lahaana labada soo hadhay ha qaato calaa qadri alxisas maxaa yeelay waxay lan waa xaq milki lagu mutay dee qadarkii xaqiisu qof walba u ahaa unbuu mudanayaa wa fii qowlin calaa qadri ru'uus madaxyaalka shurakada ayaa yani dadkan shurakada madaxooda ayaa loogu qaybinaya madax ayaa loogu qaybinaya masalan dee waa laba ha loo kala badhawinoo midba mid ha qaato ha wada yeeshaan un weeye markaa oo saddexduba ha ka wada dhexeeyaan oo midkiiba mid iyo badh un halahaado weeye maqsinyo badh ayuu isagu leeyahy oo madaxooda un ha la eego maxaa yeelay sababta shufacadu dee waa aslu shirka bay leeyihiin walow baaca axadu axadu shariikayni baa nisfa xisatihi lirajulin buu ka iibiyey uma baaqiyahana liaakhira buu ka iibiyey fashufcatu shufcadu fi nisfi alawali lishariiki lqadiimi bay usugnaatay walasaxuna anahu in cafaa can nisbi thaaniy hadduu cafiyey shaarakahu lmushtari lwalu kii iibsaday oo hore fi nisfi thaaniyi buu la wadaagsan wailaa haddii kale falaa la wadaagsan maayo waxau sheekhu leeyahay masalan labaa shuraaka ahaa markaasaa walow baaca axadu shariikayni nisfa xisatihi laba nin ayaa shuraako ahaayoo afar maqsin ayay isku lahaayeen mid ka mida ayaa wuxuu yihi nisfa xisatihi labadii maqsinuu lahaa maqsin ahaan buu lirajulin buu ka yibiyey uma baaqiyahaa liaakhara haddana xisadiisa inteedii kale maqsigii kala soo hadhu mid kale ka iibiyey wuxuu leeyahay markay sidaa tahay ee masalan uu labadaa maqsinee u lahaa mid uu nin ka iibiyo kadib intaanu shariigii hore shariiggii hore ee ay wada lahaayeen intaanu shufcaysan ama aanu cafiyin ayuu maqsinkii labaadna raaciyey oo mid kanuu ka iibiyey bal haddaba kala qado fashufcatu fi nisfi alawali lishariiki alqadiim maqsinka hore waxa shufcadiisa leh ninkii ay shuraakada ahaayeen ee shariiku lqadiim ninkii hore ay shuraakada ahaayeen ayaa yeelanaya waayo dee xilligaa iibka kaa la iibiyey shariig aan isaga ahayni ma joogo kii kale ay shuraakada ahaydna waa kan iibiyey dee ninkuna wuxuu iibiye shufco kuma qaata isagiibaa iibiyo ka baxay markaa isagii ma shucaysan karee kii keliyahee ili labay ahaayeene kii kale soo hadhay shariiggii soo hadhay ayuunbaa shufco ku qaadanaya waa niska hore walasaxu annahu in cafaa haddaba hadduu cafiyo can nisfi alawal nisgii hore ayuu iska cafiyey masala ninkii qayb niska hore iibsaday maqsinka hore ninkii iibsaday ayuu cafiyey wuxu uhi kani waa mid iska miskiine dhibna ma lehe waan iska cafiyey iibkii maqsinkii labaadna wuu iibiyey iyadoo maqsinkii labaadna wuu iibiyey ayuu niskii hore iska cafiyey shaarakahu lmushtari alawal ninkaa hore ee maqsinkii hore iibsaday ee uu cafiyey shariiggii hore wuxuu la wadaagi fi nisfi thaani niska labaad maqsinka labaad mithaalkeenna wuu la shufcaysan waayo dee milkigiisa ayaa iibka labaad ka horreeyey cafwigii shariiggii horena wuu ku sugmay shariig buu markaa noqday wuxuu mudanaya markaa inuu la mushaarakeeyo maqsinka labaad uu la shufcaysto wa ilaa buu idhi haddii kale oo shariikulqadiim muu cafiyin can nisfi alawal ninkii hore wuu ka shufcaystay oo maqsinkii horeba wuu ka sii qaatay kii hore falaa yushaariku alawalu alqadiima mushtar kii hore markaa qadiimka la wadaagsan maayo shufcada maqsinka labaad waxay milkigiisiiba meesha uu ka baxay oo dee shuraakaba maaha ila waa kan inuu laga qaad markiiba walow baaca axadu shariikayni baa nisfa xisatihi lirajulin buu ka iibiyey uma baaqi ahana liaakhira buu ka iibiyey fashufcatu fi nisfi alawal shufcada niska hore lishariiki lqadiim bay u sugnaatay maqsinka afar maqsin baynu nidhi ayay wada lahaayeen nin midba labuu lahaa hal maqsin ayuu ka iibiyey nin kale mid ka midi haddaba maqsinkaa hore marka la iibiyey fashufcatu fi nisfi alawali lishariiki lqadiim waayo cid kale oo shuraako la ma jirto walasaxu annahu yani shariigii hore in cafaa hadduu cafiye can nisfi alawal niska hore hadduu cafiyey oo uu ninkii iibsaday isaga daayey shaarakahu lmushtari alawal ninkii hore iibsaday maqsinka ee uu isaga daayey shariik buu noqonaya wuxuu la wadaagsanaya fi nisfi haani niska labaad maqsinka labaad markuu sii ibiye haddana shufcadiisa wuu la wadaagsanaya wa ilaa haddii kale oo aanu cafiina uu ka qaatay niska hore falaa la wadaagsan maayo walasaxu asax waxa weeye annahu low cafaa hadduu cafiye axadu shafiicayni laba wax shufcaysane midkooda ayaa cafiye saqaada xaquhu waa dhacaya wa takhayara alaakharu kii kalena wuxuu u dooqaadan bayna akdi ljamiici dhammaan inuu wada qaato iyo watarkii inuu ka wada tago walaysa lahu uma sugnaanin aliqtisaaru inuu gaabsado calaa xisatihi qeybkiisa waana alwaaxida walasax ana alwaaxida ka keliyi idaa asqada markuu rida bacda xaqihi saqada kulluhu dhammaantii wada dhacaya waxau sheekhu leeyahay qowlka asaxi waxa weeye masalan laba nin ayaa wax wada shubcaysanayey oo masalan waa mihaalkeedna aynu nidhi laba saddex nin baa la guri wada lahaayo midna nis buu lahaa midna thuluth buu lahaa midna sudus buu lahaa afaa axadu shafiicayni masalan kii suduska lahaa baa cafiyoodhi anugu maqsina kanba waa u taaglahay mid kalena dooni maya saqada xaquhu xaqiisa horta shufcada waa ka dhacaya sidii xuquuqda maaliga kaleba ay ahayd wa takhayara alaakharu ka soo hadhay ayaa isagu wuxuu door qaadan bayna akhdi ljamiic inuu dhammaantii wada qaato saddexdii maqsinba inuu wada shufcaysto watarkihi iyo inuu ka wada tago ayaa usugnaa ayaa ayaa guutigiisa ahaaday oo u door leeyey walaysa lahu liqtisaar calaa xisati laakiin anigu war laba maqsinun ba anigu thuluth baan lahaa guriga laba maqsin baan lahaayo laba maqsinun baan shufcaysan karayaaye kaa saddexaad anuu shufcaysan kari maayo ninkii xaqa u lahaa shufcaysiba uu iskaga tegey anu ma shubcaysan karaya labadeesuma shubcaysanaya ama hadduu ka yani suduska laha wax shubcaysanaya hadduu anu maqsinkaasuma shubcaysan karaya labaad ee labadaa kale ma shubcaysan karayo laga yeeli maayo dee waxaa la eegayaa dhibta le dhinac walba waa laga eegayaa ninkan mushtarka iibsay wixii yarna laga kaafirin maayo badhna lagala noqon maayo badhna haysan maayo e waa inu ama dhammaan ka wada shubca ama dhammaan looga wada tagaa وأن الواحدة ولا صح أن الواحدة أصح وحويا شفيعة كلية شفيعة كلية إذا أسقط بعض حقي حقي سبرك مركو إذا سقط كله دمانتي ولا رعيا مثلا لو أن نبا واحد ولا رعيا أفر مقسم mid baa dabeedna labadiisi way iibiyey wuxuu war labadaba wada shubcaysan kari maaye maqsinuun baa shubcaysanaya saqada kullu mar hadduu bacda xaqihi uu riday saqada kullu sidii qisaastoo kale walow xadara hadday soo xaadiraan axadu axadu shafiicayni laba shufcaysay midkood baa soo xaadiray falow waxa u sugnaaday akhdu ljamiici fi lxaal hadda inuu dhammaan wada qaato fa idaa xadara alghaa'ibu kii maqnaa markuu soo xaadiro shaaraka ugu la wadaagsan walaasaxu asaxna waxa weeye ana low inay u sugnaatay taakhiira alakhdi qaadashada inuu dib dhigo ilaa quduumi alghaa'ibi ka maqan intuu soo galayo waxau leeyahay sheekhu haddii laba nin ayaa wax wada shufcaysanayo shufcada laba nin baa mutay isna saddex nin baa wada lahaa guri oo mid ka mida qaybkiisii iibiyey midun baa jooga labadan markaa soo hadhay ee wax shufcaysan lahaa ayaa mid maqnayba maba joogaba mid qurun baa jooga maxaa u sugnaaday falahu kaa jooga waxa u sugnaaday akhdulljamiici fi lxaal dhammaan wada qaato islam hadda ayuu leeyahay xisadiisa inuu ku gaabsado laakiin lama ogola si aanay dee ninkan mushtarka wixii yaraa uga kala qaybsamin hadduu ninka qaybka yimaada qaadan waayo ee wuxuu leeyay inuu dhammaan wada qaato haddaba markuu dhammaan wada qaato waxdalal khaayibu kii maqnaana u yimaado shaarakahu kaa maqani wuu la wadaagsanun oo u odhanun oo sawmaad labadii maqsinee ninkaasi lahaa sow soomaad shufcaynin dee adna maqsigaaga qaado adna maqsikaygaan qaadanaya hadda sana sanawaad kadib buu yimi maxaa yeelay xaqiisu waa sugan yahay imaatinkiisu isagoo markii iibku dhacay yimi ayuun bay la mid tahay waxaa kaloo walasaxo ana low taakhiira alakdi ilaa quduumi lghaayb inuu yidhaahdo arma annaga u wada helayna inaanu labadaa maqsinba lacagtooda wada bixiyo war waan iska sugaya intuu imanayo walow haba ina odhanaya kitaabku ashufcatu cala alfawr shufcadu waa deg dege dee cudurdaar buu ninkani leeyahay leannu waxaa laga yaabaa inuu kari waayo dee wadaqaadashadeeda hadda inuu kari waayaa laga yaabaa intiisi inuu qaatana looma ogola markaa inuu yidhaha waan sugayaa ee sidaa jarahaasi hanoogu taagnaado wuu leeyahay taanigu wuxuu leeyahay maya ma sugayo maxaa yeele hadduu qaadan karaa meeshuu doonaba ha ka keeno waa inuu hadda qaata walow ishtarayaa hadday iibsadaan shiqsan bay iibsadeen falishafيici waxa u sugnaaday akdu nasiibayhima labada nasiib inuu qaato wa nasiib axadihima midkood inuu qaatana uu leeyahy waxa aynu soo tilmaamaynay ee aynu leenahay waa in la wada qaataa ama laga wada tagaa tafriiqu safqa waa markaa shiksiga laibsay caqdi keliya ay tahay wey haddii caqdigu uu tacadudo oo xagga mushtarka ama uu ka tacadudo ama xagga baayaca uu ka tacadudo ayaga waxba ma yeelayo miaal ahaan buu markaa ina siiyey isagoo xagga mushtarka ka tacaduday ayuu inoo sheegay walow istarayaa shiksan masalan laba nin baa maqsin wada lahaa ama ka soo qaad laba maqsin bay wada lahaayeen mid ka mida ayaa wuxuu iibiyey maqsinkiisii ayuu laba nin ka iibiyey walow ishtarayaa shiksan laba nin ayaa maqsinkii wada iibsaday fali shafiici ninkan shufcaysanaya ee ninka hore ay shuraakada ahaayeeni waxa u sugnaaday akhdu nasiibayhima inuu maqsinkaa ay labada nin wada iibsadeen inuu labadoodaba ka wada shufcaysto wuu leeyahay wa nasiib axadina midkood nasiibkiisa inuu shufcaystaana wuu leeyaho tafriiq baan ka gelay nin mushtar keliya oo tafriiq uu ka gelayo ayaan jirin waa laba ninoo dee kala tegaya waa markuu xagga mushtarka ka tacaduda taas markuu xagga baayica ka tacadudayna waa tan walow ishtaraa waaxidun min itnayni mid keliyaa laba ka iibsaday falahu waxa u sugnaaday akhdu xusati axadilbaayicayni labada baayic midkood qeybkiisa inuu qaato fila saxix dhammaan inuu wada qaatona waa leeyahay waxaynu nidhi masalan saddex nin ayaa waxay wada lahaayeen kaba soo qaad dee maqsin bay wada lahaayeen labaa haddaba maqsinkii ilay saddex meelood midkiiba meel buu helaya saddex meelood marka loo qaybiyo labaa yidhi war inteenna aan isku darsanno oo aynu nin ka wada iibino markaa hal nin baa ka wada iibsaday walla adharu adhar waxa weeye anna shufcata shufcadu cala alfawri inay deg deg tahay fa idaa calima markuu ogaado ashafiicu ninka wax shufcaysanayaa bilbayici iibka markuu ogaado falyubaadir ha degdego cala alcaadati sida caadada ah ha u degdego waxau sheekhu leeyahay qowlka adharkaahi waxa weeye in shufcadu ay tahay marka ogaado ninkan wax shufcaysanaya iibka cala alfawri deg deg inay tahay oo masalan laba nin ayaa waxay wada lahaayeen guri ama dhul ayay wada lahaayeen mid ka mida ayaa qeybtiisii iibiyey kii kale ayaa doonay dabeedna inuu soo shufcaysto oo ninkii uu celiyo wuxuu bixiyo isagu dhulkii iskula wada wareegu qaato waa inuu si deg deg ah uu markaa u soo shufcaystaa hayla waa xaq ku sugnaaday dhibaato in lagu dafciyo ama laysku hortaago marka waa cala alfawr sidii ay ahayd alraddu bilcayb haddii shay ceeb lagu celinayo ma isla markaad ku ogaataba inaad celiso ayay ahayd markaa in calalfawrkaa la leeyahayna waxaa looga jeedaa waa xagga doonideeda ee xagga tamalluga shayga ee loogama jeedo walow tamalluga shaygu haba ku dambeeye oo dee ayaamo kadibba shayga milkigiisi iyo lawareegiisa ha noqdee haddana waa inaad doonidiisii iyo soo ceshigiisii inaad isku mashquuliso un weeye marka adhar baynu nidhi waxa uu leeyahay muqaabilu adharku dhowr qowl weeyaanoo saddex maalmood ayay taagnaanaysaa qowl labaadna wuxuu leeyahay may waxay taagnaanaysaa muddo u waasic noqon karta inta uu qofku ka fikiri karo waxaa la iibiyey shiksigaa la iibiyey inta uu ka fikiri karo muddo u waasic noqoto fikirkeeda ayuu leeyahay kalaale maya weligeedba mar haddii aanu inuu iska dhaafay aanu caddaynin ama aanu iskaga jeesanin way u taagnaanaysaa waxau haddaba sheekhuna yidhi haddii uu ogaado ninka shafiica ahi ama midaad ama labaada iibka ayuu ogaaday misaal ahaan waa inuu u degdegaa buu leeyahay marka uu ogaado iibka cala alcadati see caadada macnaha si deg deg caada oo ninkaasi kama dib dhicin la odhan karo waa inuu ugu degdegaa